وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
Siku haiji hadi paya tuje mauti Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. Sina nyima kafiri.
dhaizeya isxaaq khaalid oo gudaha mujaahidiinta looga yaqaano showkaani waa halyeygii uu allaha ku sharfay inuu camaliyad istishaadi ah ku daahfuro weerarkii barakaysnaa ee shan iyo tobankii bishii shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee tuulada janaa'i cabdalla ama birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti.
geesigan oo ka soo jeeda dalka burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihaadka waddada allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo huutu ee ka mid ah qabaa'ilada dega bariga afrika wuxuu ka soo jeedaa gobolka muyinga ee dhaca waqooyiga dalka burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga kuna noolaa tan iyo markii uu allah soo waafajiyey inuu soo haleelo jihaadka bariga afrika sannadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayuu ku dhashay magaalada kibimba ee dhacda waqooyiga dalka burundi taas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaala madaxda dalkaas ee bujumbura Mjenye hata milioni barabarini hewani juani haiwezekani muddo hadda laga joogo toddoba sano ayuu ka soo haajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika ee lagu dafcinayo duulaanka horarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha cisiga iyo ribaadka ee soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna kaalin mug leh ka qaatay dagaallo iyo howlgallo barakaysan oo cadowga allaah lagula galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran shan iyo tobankii bisha shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga oo ku beegnayd toddobadii maarso labada kun saddex iyo labaatanka ayuu geesigan faraskiisa ku boqnogooyey dhiiggiisana ku daadiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo allaah fadligii cadowga looga dilay sagaashan murtad hub gaadiid iyo sanado ciidanna looga qaniimaystay waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannaadkiisa
tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. Sina nyima kafiri إن الحمد لله wengi wao hatu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آه, kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba أوصيكم بتقوى الله عز وجل يعني أنا وإياكم بتقوى الله عز وجل نعم tumucheni allah subhanahu wataala tumwogopeni allah subhanahu wataala hasatan kwa yale aliyoyaamurisha allah subhanahu wataala kwa yale ambayo ametuamurisha allah subhanahu wataala akawa ametunabahisha ama akatukataza ugu horreyn naftiinna iyo taydaba waxaan ugu dardaarmayaa cabsida allaah iyo inaan u hoggaansanno awaamiirtiisa kana fogaanno wixii uu naga reebay walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka mar weliba xusuusnaada nicmooyinka uu allaah nagu galladay xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku nooleen dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgeenna dhabta ah ha iloobina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool mar weliba xusuusnaada oo maanka ku haya hadalka allaah ee ah ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wallahi mkumbuke ya kwamba hii aya haija haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na uislamu la inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la ilaha aayaddan adiga ayay kula hadlaysaa qofka muslimka ahow haddii adigan qiray oo ku dhawaaqay kelimadda towxiidka ee laa ilaaha ila allah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaale ka bixiyey mu'miniinta wuxuuna yidhi qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ayay adkaynayaan marka aayadda allah ee ah allah ametanguliza ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah walmustadafina min arrijali wannisai waa ammaano aan qaadnay iyo waajib naga saaran mu'miniinta mustadcafiinta ah kuwaasoo dhibaatooyin kala kulmaya saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga xusuusnaada mar walba in ammaanadaasi ay luqunta noo saaran tahay hana dhegaysanina hantaa tacawadaad xumayaasha kuwaasoo dhallinyarada ka hor istaagaya jihaadka iyagoo ku andacoonaya inaanay awood iyo itaal ku dhammeen gaalada oo aan tabar darannahay iyagoo ku sheegaya inay naga horumarsan yihiin wadaadadaas culamaa u suuga ah waxa ay dhallinyarada ku boorinayaan inay cilmiga maadiga ah bartaan si ay dhankaasi gaalada uga guulaystaan taasina waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhallinyarada jihaadka uga weeciyaan oo ay ummadda baylah ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah aayaddaas markii aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsano xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee odhanaya idha tabayatum bilcayna wa akhadtum adnaaba albakar ورضيتم بزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo-dana saynta ku dhegtaan tacbashada beerahana aad ku raalli noqotaan jihaadkana aad ka tagtaan allah waxa uu idinku sallidayaa dulli uu idinka qaadaynin ilaa aad diinteenna u soo noqotaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya tusaale u soo qaata oo fiiriya waxa ay dabadhilifyada maraykanka ee kenyaatiga u geysanayaan muslimiinta wallaahi waxay dadkii u laayeen si wuxuushnimo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu caddeeyey darajada qofka mu'minka ah isagoo la khidaabaya kacbada wuxuuna yidhi allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadaada kacbada oo la dumiya ayaana allah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo dadkiina isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda jihaadkiina ay ka fadhiisteen muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa inay allaah dartiis u soo hijroodaan oo ay qoriga qaataan isaga soo taga dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biira kolonyada mujaahidiinta una nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gargaarno kuwa taagta daran xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadowga ee muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale oo halkaasi lagu dhibaataynayo markayay sugayaan oo aan innaga ahayn walaalahayga muraabidiinta ahow xusuusnaada mar weliba dhibaatooyinka loo geystay ummadda muslimka ah himmadiina kor u qaada waxaa la idinka doonayaa han sare hubkiina ku fara adayga ilaa uu allaah innaga iyo cadowgeennana kala xugminayo iyo ilaa inta aan munaafiqiinta ka gaarayno haddii uu jihaadka sabab u noqonayo geerideenna ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha allah hortiisa walaalkayga aan allah dartiis u jeclahayow balka fakar markii aad allah hortiisa istaagta adigoo odhanaya allow dhallinyaradaydii iyo wax weliba oo aan lahaa dartaa ayaan u bixiyey si aan ugu nusreeyo muslimiinta taagta daran iyo sidii diintaada adduunka loogu oogo ogaada yoolka ay gaaladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimka ah ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah laakiin waxay rabaan inay baabi'iyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwo macatabka caabuda allaah baan ku dhaartay ma aqbalayna inaan saliibka caabudno wallaahi waxaan af labadii ku leenahay laa ilaaha ila allah waxaan soo dhowaynaynaa wax weliba oo nagu soo gaaray kelimaddaas darteeda wallahu sifahamu wamekuja katika wameingia katika biladul muslimuna kwamba wanatafuta amwali wala nini ni wanatafuta ahlulaqida waweze kutubadilisha tuweze kuabudu msalaba lakini hatukuwezi hatuwezi tukakubali kuabudu msalaba abadan wallahi sisi tunakiri la ilaha ila allah kitakachotupata wallahi tumeridhika na lingine ambayo naweza nikahusia umuman shabu somaliyin nam naweza nikawambia mu kwenye safu ya mujahidini dadka soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta ogaadana in allaah uu addoommadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal labadaas qaybna allaah wuu sii kala saaray marka waxaa nagala doonayaa inaan dagaal ku iclaamina gaalada waxbaha ku mashquulina ganacsiga iyo xoolo tacbashada nebiga ayaa ka dhigay in aan sidaas yeelno sida aan horay u soo xusnay marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta fariintayda ku socota dhammaan muslimiinta waxa ay tahay hijro ayaa idinku waajib ah ogaadana ansaarta waxay u diyaarsan yihiin soo dhowayntiinna wallaahi ma soo koobi kara fadliga ansaarta iyo wanaaggooda allaahna waxa uu isagoo ka hadlaya fadligooda uu yidhi الذين تبوأوا الدار والإيمان يحب يحبون من هاجر إليهم والله إلى آخر آية والله أفهم والله نسمع اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار والله يا ربي يا ربي يا ربي رحم الأنصار نوتت ومنصار نوتت ومنصار marka waxaan leeyahay allow ansaar u naxariiso ubadkoodana u naxariiso faracoodana u naxariiso waxa aan ansaarta ka aragnay waa wanaaggii oo dhan weliba ah xitaa camaliyaddan istishaadiyada ah ee aan u socdo waxa ay qayb ka tahay midhihii ka dhashay dadaalka ansaarta ma hayo waxaan ugu abaalguda ansaarta oo aan ka ahayn inaan u duceeyo oo aan markhaati u noqdo allah hortiisa qiyaamaha allow ansaar u naxariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada allow barakay dhashooda iyo faracooda kuna manaysa himadii aabbayaashood walaalayaal waxaa nagala doonayaa inaan hal saf noqonno sidaba uu allaah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marusus wallahi maadamu tumeshikamana tumeshikamana kwa nguzo iliyo imara insha allah wallahi tutaweza kuwashinda makufaru insha allah haddii aan ku dhegno xarigga allaah ee adag cadowgeenna waan ka guulaysanaynaa insha allah allah waxaan ballan kula gelaynaa in dhallinyarada ummaddan ay safaf dheer u galayaan camaliyaadka istishaadiyada ah si kasta oo ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato waxaana u hoggaansamaynaa hadalka allah ee ah maadaama allah subhanahu wataala siatuambia aidu mastataatum min kuwa wa min ribati lkhair inshallah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhnillah mpaka kudus irudi katika mikono ya waislamu na rengo ni iqamatu di iqamatu dini fi kuli ardhi yani cadowga waxaan leenahay waan idin beegsan doonnaa ilaa aan qudus ka soo ceshano diintana aan adduunka oo dhani ku oogno annagu uma dagaalamayna qabyaalad iyo xuduud midnaba annagu waxaan ku taagannahay dhabbihii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam qaaday ee uu diintani ku istaajiyey gaaladu ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican uma aysan darsin markii ay soomaaliya ku soo duulayeen soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada ma aysan maqlin soo duulayaasha saliibiyiinta ah alimaam axmed gurey iyo waxa uu dhulkani gaalada ugu geystay wallaahi fikraddii imaam axmed gurey weli waa ay taagan tahay waxaana xambaarsan dhallinyarada mujaahidiinta ah waxaana cod dheer ku leenahay qaadimuuna yaa aqsa al aqsa waan kuu soo soconnaa
sisi saikuwa hatupigane kwa ajili ya kabila mbalimbali ama tunapigana kwa ajili ya somali aa sisi ni ikama tu yani sera ni ile ile yani sisi tunafuata nyayo za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bali si hivyo, wallahi makafiri hao wa Kenya, sijui Waganda, wa Burundi, wallahi wa Rwanda kuiji kuingia hapa Somali, wallahi walishindwa kuijua hii tarehe ya hapa kaardhi Somali. Wallahi Somali kuna marijali, kuna mafurusani wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wafahamu ya kwamba yani hawamjui Ahmed Gule alichokifanyia hapa alichokifanya hapa ka ardhi Somali, na wallahi vijana wa Ahmed Gule hawajapotea katika hii ardhi Somali, wallahi hawajapotea katika hii ardhi Somali. Na sisi biidhnillah, biidhnillah twasema inshallah, wallahi qadimul aqsa inshallah, qadimul aqsa inshallah, biidhnillah inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shuhada, shuhada, mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba, ni Qurani na imani na suna kuzibeba, mumewacha pengo kubwa twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada shuhada shuhada